أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xildhibaan murtadiinta ka tirsan ayaa fashil ku tilmaamay socdaalka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada uu ku tagay magaalada laascaanood ee waqooyiga dalka soomaaliya gaalada midooda afrika ayaa mugdigeliyey jiritaanka isbahaysiga ee yusom xilli taliskaasi uu wajahayo dhaqaale la-aan baahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada garbaharey ee wilaayada gedo ugu yaraan boqol qof oo u badan dad rayid ah ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxdii riddada soomaaliya iyo maamulka riddada hirshabelle ay ku fashilmeen dagaaladii dhawaana ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi qabaa'ilka degaa wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey geesiyaasha towxiidka ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee shabeellada hoose عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha shawaala kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roonayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa fashil ku tilmaamay socdaalka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada uu ku tagay magaalada laasxanood ee waqooyiga dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya mid ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeb iyo fashil ku tilmaamay safar uu ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya xamse cabdibarre ku tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xilli geesyada towxiidka ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho maxamed cali cumar caananuug oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa tilmaamay in kooxda filla soomaaliya ay ku fashilantay dagaalkii ay kula jirtay mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay doorbideen inay weerarka iyo walbahaarka isaga khafiifiyaan oo ay nafiska raadiyaan meelo ka baxsan maamulkooda waxaa ceeb ah ra-iisul wasaarihii meeshii uu ka tegay oo hareeraha ay shabaab ka fadhiyaan in deegaan nabad ah inta loo safro la yidhaahdo ma ogtahay stresska iyo madax xanuunka haya halkaas la isaga soo baabi'i waa nasiib daro siyaasiga waxaa la rabaa mishkiladda hortaagan si dhab ah inuu u wajaho sababtoo qandhada ku hayso adigaa laga rabaa inaad iska daaweyso haddaadan iska daaweynan meelaha la warwareegto qandhada way ku dilaysaa marka madaxweynaha stress guriyuu ku xirnaa meeluu aaduu waayey puntlandna ka soo xirantay jubbalandna ka soo xirantay meel kaluu cad dhiguu waayey dagaalkii argagixisada lagula jiray asagii xukuumaddiisa way ku fashilmeen markaasaa diyaaradaha waxaa loo kireystay laascaanood ilaa iyo dhowr iyo shan diyaaradood lix diyaaradood oo tictok ciyaaladii tictokerada iyo social mediaha dhallinyaradii ka shaqaynaysay iyo wasiiradii iyo cid kasta halkaas ayaa lagu yaacay xildhibaanka ayaa geesta kalena ka hadlay xarig iyo cagajugleen ay kooxda riddada soomaaliya kula kacday siyaasiyiin iyo suxufiyiin ka tirsan riddada oo qaarkood maalmo dhoweed xabsiga loo taxaabay wuxuuna yidhi isagoo arrinkaasi ka hadlaya qofka muwaadinka soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay aragtidiisa si xor ah inuu usoo bandhigo ciidamada bliiska oo maalmahanba taargad ka dhigtay dadka wariyaasha ama dadka siyaasiyiinta inay beegsadaan war shaqada la idiin diray taa ma aha waana laga xisaabtami doonaa hadduu ilaah yidhaahdo la isagama hari doono marka dareenkayga halkaas waxaan kusoo koobayaa inaan ka xumahay raallina ka noqonaynin in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed oo dhallinyaro ah in la dulmiyo aragtidiisa lagu dulmiyo marna ma aqbalayn insha allahu tacaala siyaasiyiinta mucaaradka iyo waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa muddooyinkii u dambeeyey si weyn uga qaylo dhaaminayay horumarada mujaahidiintu ay ka wadaan gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanida cabdiqani gaalada midooda afrika ayaa mugdigeliyey jiritaanka isbahaysiga isom xilli taliskaasi uu wajahayo dhaqaale la-aan baahsan muraan maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya xilli tan iyo dhammaadka sanadkii tegay uu aada isku soo tarayay dhaqaale la-aanta baahsan ee uu wajahayo howlgalka ashaadola dirirka ah ay kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayuu midooda gaalada afrika mugdigeliyey jiritaanka isbayeysiga cusub ee a u esom sifuyilbam madaxa waxay ugu yeedhaan howlgalka taageerida amniga ee isbixisiga kufaarta afrikaanta ee u s soma ayaa hadal uu jeediyey ku qiray dhaqaal la-aanta uu wajahayo isbixisiga isagoo intaa raacay in arrintaasi ay khatar weyn ku tahay sii jiritaanka e u s soma bam ayaa hadalkaasi ka jeediyey kulan gaar ah oo golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midooba ka yeesheen xaaladda soomaaliya isagoo xusay in howlgalka kufaarta uu mugdi ku jiro sifooyil bam oo kulankaasi ka hadleeyey ayaa yidhi xaaladda maaliyadeeda ee yuusum waa mid aad u xun khatarna ku ah jiritaanka howlgalka wuxuu soo hadal qaaday saameynta xoogan ee isbihaysigiisa ku yeelatay lacag la-aanta haysata muddo toddoba ilaa sagaal bilooda wuxuu tilmaamay in baahida ugu weyn ee hadda haysata ay tahay maalgelin la-aan dhibaatada dhaqaale ee uu howlgalkan ashaadoola dirirka ah wajahayana ay keentay niyadjab aad u xoogan oo soo gaaray shaqaalaha iyo ciidanka e u s soma gaalada caalamka ayaa kuus ka taagan duulaanka saliibiga ah ay kaga jiraan soomaaliya maraykanka ayaa horey u diiday qaraarka ururgaaleedka qaramada midoobey ee lagu qiimeeyey dhaqaalaha ku baxaya howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda sanadka maraykanka gaarka lagu magacaabo jim resh ayaa si weyn kaga hor yimid qaraarkaasi resh ayaa ku dooday in qaraarka golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobe uu keeni doono in maraykanka lagu xiro waajibaad maalgelin oo joogto ah taasoo uu sheegay in ugu dambeynayo colays ku noqon doonto canshuurbixiyayaasha maraykanka wuxuu intaas ku daray in maraykanka uu ku tacabeelay maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaantu kaga jiraan soomaaliya lacago balaayiin dollar ahna ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shabaabulmujaahidiin sidaas darteedna aysan wax natiijaha ka soo bixin ururgaaleedka midooda yurub ayaa dhankiisa horey uga dhawaaqay in maalgelinta howlgalka e u s sum ay u muuqato mid isaga looga dhaqaaqay sidaas darteedna aysan awoodin inay keli ku noqdaan bixitaanka kharashaadka ku baxaya afrikaanta soomaaliya duulaanka saliibiga ah ku joogtaa waad mahadsantahay marwaan qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay degmada garbaharey ee wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guriga maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada garbaharey ee wilaayada gedo oo uu ka degan yahay magaaladaasi waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ka mid ah dhinaca kale shabeellada hoose geesiyaasha towxiidka ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee dhexda koonfurta dalka soomaaliya ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyne ee hoos tagtaa degmada buulmareer dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhawaqiisa waxaa si aada looga maqlayey golweyn iyo deegaanada ku heran ugu yaraan boqol qof oo u badan dad raydaha ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka daarfuur ee galbeedka dalka suudaan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya maleeshiyaadka uu imaaraadku taageero ee loo yaqaano dacmu sariic amba r s f ayaa sheegtay inay la wareegeen gacan ku-haynta xerada zamzam ee ku taalla gobolka ay macluusha darani saamaysay ee daarfuur ee dalka suudaan la wareegistan ayaa timid kadib markii muddo laba maalmood ah kooxda r s f iyo ciidanka suudaan uu halkaas ku dhex marayay dagaal ba-an oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaaladan ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen ugu yaraan boqol ruux oo ay ku jiraan haween iyo caruur kumanaan kun oo barakacyaal ah ayaa ka qaxay xerooyinka qaxootiga oo ay ka mid tahay xerada zamzam maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay weeraro dhulka iyo cirka ah ku qaaday waqooyiga daarfuur waxayna go-doomiyeen caasimadda gobolkaas ee alfaashir iyo xerooyinka barakacyaasha ee zamzam iyo abushoog hay-ad gaalaadka la baxday qaramada midoobe ayaa sabtidii sheegtay in dad ka badan boqol qof laga cabsi qabo inay ku dhinteen weeraradan r s f ay soo qaaday inkastoo ciidanka suudaan ay si weyn u wiiqeen awoodda kooxdan haddana toddobaadyadii lasoo dhaafay r s f waxaay xoojisay weerarada ay ku qaadayso xeryaha qaxootiga ee ku hareeraysan magaalada alfaashir waxayna isku dayeysaa inay la wareegto gacan ku-haynta xarunta gobolka daarfuur mahadsanid caliyare siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda erdada soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ay ku fashilmeen dagaaladii dhawaan ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo sii amaqaadaya warbixintan afhayeenkii hore ee maamulka riddada hirshabeelle murtad cabdulaahi dheere ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka cali guudlaawo ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay shabeellada dhexe wuxuu sheegay siyaasigan in mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanadii ay soo weerareen isagoona ku eedeeyey kooxda riddada gurguurte iyo maamulka riddada hirshabeelle inay ku guul darreysteen inay ka hortagaan duulaankii mujaahidiinta waxaa jirta dowlad goboleedka hirshabeelle in laga qabsaday deegaano badan oo xurahay oo hal sano ka hor la xureeyey waxaa laga qabsaday ceelbaraf kow ceelbarafaa laga qabsaday ceelbarafaa gobolka shabeellada dhex khaasatan gobolka shabeellada dhex ceelbarafaa la qabsaday waxaa la qabsaday biyocadde waxaa la qabsaday meyrtuuge waxaa la qabsaday muxuu ahay meesha la yidhaahdo alkowsar waxaa la qabsaday muxuu ahay deegaanka bushashiiq waxaa la qabsaday muxuu ahay geelgub intaas gacanta dowladday ku jirtay waxa waaye marka waxa waaye waa waa arrin xum oo farsamo xumo ku dhacday oo dadaan xumo ku dhacday oo dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe oo mas-uuliyaddeeda ay taabahayso intaasaa la qabsaday masaajid cali gaduud dagaalkii ka bilowday oo maxaasiciid lagu qabtay oo nuurdolg lagu qabtay oo deegaano badan lagu qabtay daarunicma lagu qabtay intaas oo bushashiik lagu haayey ay gacanta dowladda ay ku jirtay oo xaaji cali oo ku jiray intaasoo dhan muxuu ahay hadda aa la waayey dhinaca kale murtad cabdulaahi dheere ayaa sheegay in mujaahidiintu ay la wareegeen qaybo ka mid a magaalada balcad iyo hareeraheeda islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi howlgallo ka sameynayeen siyaasigan ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiyaha maamulka riddada hirshabeelle ugu magacaaban shabeellaha dhexe iyo guddoomiyaha maamulka riddada ee balcad oo uu sheegay in labadaasi murtad ay mas-uul ka yihiin fashilka dagaal ee ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe waxa waaye dagaalka haddaan ka bilaabo degmada balcad ee noogu soo dhowo hadda meeshaan ku jirta degmada balcad meesha dalxiiska loo aadi jiray afkeeda gadaale ee shabaabaa jooga saldhigii balcad habeennadii usugaa ka talsho waa laga soo tego warshadda kaliya hou joogaa guddoomiyaha hadda hadlaaya ee xildhibaanka ijaafiyahay waxa waayey carafaag waa aragta carafaag maana in hareeri caadle dadaa lagu dilay hareeri caadle askaraa lagu dilay waa la yimid amisoonta iyo haddii loo gudbaa helikobtarku gudub waay degmada balcad guddoomiyahan halahow joogay dibay u dhacday dadkii deegaanka deganaay boondadyow difaac dhigtay qoryo wuxuu ku jeejay dadkii waxa deganaay dhinaca duga deganaay hoobiyaalaha lagu riday carafaagaa laga tuuray muryaalaha laga tuuray kulanka faxasanaa laga tuuray beerihii mashruuca laga tuuray intaas hadday shabaab joogi waayeen waxaan kaad sheegay waa been askarti aad ku soo oroday ee inta dagaal gelaysa ka soo orodana ma hilmaansan aniga aniga wiilkaygaha ku jira xamuuyare aad uga soo oroday basro meesha la yidhahdo aad uga soo oroday oo dabakici weysa raal ah xataa ehelkiisi iyo qaraabadiisi aniga ima dhih dadka kale oo inaad dagaal gelisa rabtana yay kugu sirmin dagaal shabaab adiga daacadkaa ma ah ninkaan saaxiibka yaho gobarnatooraha gobolka shabeellada dhaxaa cabdicasiisow qax ku yahay waa kasoo qaxay jawhuruu kasoo qaxiyey wuxuu kasoo qabiye cadde iyadoo dagaal ka socdo kasoo kuday anaa og marka caddaynayna leedahay buruuf caday leedahay hal maalin meelo ugu dagaalama dagaal waxa ugu dambaysa maalinka axmed carab uu ka dhimaayo biyacaddo uu ka galay halkaas maruu dagaal galay dagaal kaluu galana ma jirto maalmihii lasoo dhaafay waxaa si aada isu soo tarayay eedeymaha ay isku jeedinayaan murtadiinta dhexdooda kuwaasoo isku eedeynaya inay mas-uul ka yihiin fashilka iyo jabka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii dhowaan ka dhacay wilaayaadka shabeellaha dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan xilli mujaahidiintu ay dhowaan la wareegeen deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan wilaayaadkaas oo laga xoreeyey cadowgii ku sugnaa mahadsanid abwa xasaan mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga bokool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxmed wafdigan oo u horkacayay waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa booqasho ku tagay furmaha hore ee wilaayada bakool halkaas oo farxadda munaasabadda ciidulfidriga ay kula soo qaateen ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada wafdiga oo ka koobna nuqabo heer wilaayo ah culimaa udiin shucaro iyo mas-uuliyiin ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey libaaxyada tawxiidka waxaana intii ay halkaasi ku sugnaayeen kalimaad dhiiragelin ah iyo muxaadaraad u jeediyeen ciidanka sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa ugu horeyn kelimad qayima halkaasi ka jeediyey isagoona si gaar ah ciidanka ula dardaarmay sabar iyo sugnaan jasaakum allahu kheyran walaalayaal mahega gebagabaayay dhowr qodob oo dardaarna anuu naftay ka bilaabow walaalka mujaahidka ohow oo alla dartis qowran qaadi may ballan baahanya insha allahu tacaalaa asabru wathabaat cadow haddii lala kulmo inuuna sabrnan adkaysna yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan faahbutuu wadkurullaha kasiiran lacalakum tuflixuun yaa waadicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin marka asbaabta nasriga ilaahay subxaana wa taala ka xaqiija intaasu sam wadacad in ka dadaala umari latiinkoli hadda ciidanka inta rooga umaradiyo maybajare umaraa ulfasaa'il ajar umaraa sariyaad yajar kulli marka mayba insha allahu tacaala in amiirka inkawiinye la adeeco kala dambeen insha allahu tacaala inuna markasta ka dadaalna jazaakum allahu khayran midnimo isku duubnaasho iyo marxaladda una roogin hadduu inka gudubi karo filimka yar oon hadda fiiriyaanay alaa ina nasralahi qariiban ka kornayt amiirka ma eray in diyaar garoowa marxaladda cusub iyo waajibaad hadda siin saarnayn oo hasiin koro doon taas maa insha allahu tacaala ilaahayna ku rajeeyana in cadowgan usugahay ilaahay subxaana wa taalana shal saaro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka may waa nii guulay yaa ilaahay ku rajeeyana insha allahu tacaala meel wiig maana in sheegad hadafka goobnan jazaakum allahu khayran cadowga allah subxaanahu wa tacaala may waa la xisaabtan aan baahanya inamaa ukhida bilquwati laa yustaradu ilaa bilquwa naqiib muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada bakool iyo naqiib maxamed xasan bunow naqiibka beesha hadameeh ayaa si isku mid ah dardaarano qiimo badan ugu jeediyey ciidanka mujaahidiinta runtii walaalayaalow warka maka dheeradaa geekaysi inina wacdiidanoo warkin dhegaysan ya geeka ee aragtiytiinga hanuun ah siinkooyo kunga maarmay waa ahaa ajarwiin leh jazaakum allahu khayr may basan lanaa dadka magaalooyinka geeka gaalada roogaan wararka una ku hayno mise teleefoonada una ku hayno mise una helahayn eedaasin suga hayan eedaasin dhararinyin gurigiikin kisa bes amalsin ka dharan saas ogaada gurigi isin ha ku tabteen i owlaadi isin ha ku tabteen keli e walaalaha keli e intaasay walaalisinka sugahay ma eh baytulmaqdisan ini sugahay walaalayaalow mashriqi maqriba dhisinka sugahay maysan lanaa nafsadayna in lahaa isiina siin lahaa walaalayaalow nicmadan una geeka haysano oo ilaahayna sii bani aadama la'i shaydhaanna dhiiga ka dareere ini reednahna innagana ilaahay lokumagangal akhyaaray hedefken galaneng hemi dheer galaneng maana khilaafo islaami e antiku dhaladaas aniguna marban laabana oo un marban fadhaana ani hamiga galanaan ninku baanyi maana haddii ilaahay idin hayese lika deere sabar isugunaasha i alla obsiinga lika deere maana ilaahay ni irsaag taasna tan kale ma ogaadasaana khilaafadaas oo una nanoo dhumiyey nanoo maran habaabay wala nanoo ka maran habaabay geega gaalada noo ka maran habaabay kasaadana qaramada midoobeyo boosa geega adduunyada qaramada midoobe ku roogd khilaafa islaami ha ku maamulaasay ku roogdi anti litartira gayaamaynanar war qaramada midoobe ogolaan adduunyadan walba ma ku jiraan leer xuquuqda bani aadankeeda ilaaliyaase dowliyadan ogoonsanaa dowlad ma leer xuquuq bani aadan ba ilaaliyaase walaan ookan takfeesadaana mada ku dowhaas ee dheegdana owlaadan sir la weelahaay gumaadkan dadkan la kahaay balaantan siliinsa hariiryahay ma aluulug intu ku jarta mada ku hadalaas ya dheegdana akhyaaray walba ma ku jarang maanaa unina linsuubsadi ini khilaafadaasna nooka maran habaabee linsuubsadi fadhow ku kaneng handho feedaneng ogoodeng i heelada tiitan guulmaka deeranang ilaahay tala saarasho i al obsinga guulka deeranang mas-uuliyiinta wilaayada bakool oo garabsanaya hoggaanka qabaa'ilka ayaa ahmiyad gaar ah siiyaa ciidanka mujaahidiinta ee bacdallaahi sababtooda ay nabad ugu hordayaan kumanaan caruur haween iyo waayeelo ah waxayna wilaayadu dhowr jeer booqasho ceenkan ah oo ay ku tagtay furmaha wilaayada tiro xoolo nool oo geel iyo ari ka kooban ku wareejisay geesyada towxiidka mahadsanid axmed qani qabaa'ilka deegaa wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan gaarsiiyey geesaasha towxiidka ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee shabeellada hoose casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka doonburaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaa in ka badan toban qabiil oo kamid ah qabaa'ilada dega wilaayada shabeellada hoose ku wareejiyeen afartan neef oo geel ah timir iyo ashyaa kale oo aad u fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas naqiib ibraahim maxamed nuur ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose ayaa isagoo munaasabada ka hadlay waxa uu ka warbixiyey deeqda ay wareejiyeen iyo qabaa'ilada la baxay halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan kusoo dhaafnay degmada toorterow haddeerna aan joogno qoryoodi aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geel ah ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku dabo waa saddex boqol oo kartoon oo timir ah allahu akbar waxaa kaloo halkan yaalla caanaboor oo kartoomana labaatan iyo shan kartoona ikhwaani marka inta maanta ay bixisay halkan oo hoolaha ku bixisay waa toddoba iyo toban qabiil toddoba iyo tobankaas qabiil hana kala hoolo badnaadaano hana kala hoolo yaraadaano laakiin qolo kasta waxay dhiibatay in allaale intay tidhi ilaahay ku raali geli ayay dhiibtay oy nagu wareejisay waana kala wareegnay annaguna waxaanu gaarsanaynaa mujaahidiinta subuurta jooga dadkii ugu wakiilka ahaa ee degmada tan qoryooley tirida ummadda hoolaha bixisay waxaa ka mid ah jiido waxay bixisay xoolo fara badan geel leh timir leh waxaa ka mid ah beesha marif leh waxaa ka mid ah beesha murunsade waxaa bixiyey biimaal ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa bixiyey sheekaal xawaal ayaa hoolo fara badan bixiyey begedi ayaa hoolo bixiyey darbano ayaa hoolo fara badan bixiyey gurgaato ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa halkaa hoolo fara badan ka bixiyey dir ayaa bixisay jilla ayaa timir bixiyey waalimey ayaa hoolo fara badan bixiyey shiil ayaa hoolo bixiyey shabeelle ayaa hoolo bixiyey gaameela ugu dambaysay qabaa'ilka dagawuula ayaadka islaamiga ayaa kaali weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona xilli weliba hadiyado kala duwan gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanagi intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu